gudoomiyaha gobolka banaadir ah sanduuqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaari ayaa daahfuray barnaamijka qorshaha farsamo ee xal u helidda barakacyaasha ku dhaqan gobolka banaadir oo ay iska kaashanayaan maamulka gobolka banaadir xafiiska qaramada midoobey ee soomaaliya iyo hay-adda i o m madasha oo ay goobjoog ka ahayeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya mas-uuliyiin ka socday hay-adda i o m iyo xubno farsamo oo ka socday wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa lagu daafurayay barnaamijka qorshaha farsamo ee xal u helidda barakacyaasha yuusuf xuseen jimcaali madaare gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa muqdisho oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in ay ka go-an tahay sidii xal waaran loogu heli lahaa barakacyaasha ku dhaqan gobolka banaadir magaalada muqdisho waa caasimadda soomaaliya kol haddii caasimadda soomaaliya ay tahay barakacyaashu xaq ayay u leeyihiin hadday dhibaato la kulmaan inay caasimadooda soo aadaan caasimadda markay yimaadaanna waxay quudaraynayaan noloshii amni darradii duruufihii soo barakiciyey inay uga gudbaan waddankooda caasimadooda soomaaliya gaar ahaan taasna waxaa mar kasta garab siiyo hay-adaha caalamiga ah ayaa garab istaag u fidiyo dadkaas ayaga ah laakiin weli sida ay rabeen ma haystaan waa dareemi karnaa mas-uuliyad ayaa naga saaran cid kastoo beesha caalamka ka socoto ee wax loogu soo dhiibo ama cid kastoo soomaali ah oo ama n g o ah ama maamul ah ee wax loogu dhiibo mas-uuliyad gaar ayaa ku dhacayso maxaa yeelay hooyadaa miskiinta ah iyo caruurtaas yaryarka ah oo duruufaysan ee meeshii deegaankoodii rasmiga ee ka soo cararay ee ku soo magan galay adiga inaad wixii lagugu dhiibay aada wax ka raadiso waa nasiib daro aan loo baahnayn intaas kadib san la soconno waxay soo bilaabeen barakuc wuxuu magaaladan kusoo bilowday sagaashameeyadii markay xaruub dagaaladii ahliga ay dhaceen ayay soo bilowdeen wiilkii kow iyo sagaashankii ama laba iyo sagaashankii reerkii soo barakacay ee nolosha u soo raadsaday magaalada muqdisho welina aan ku laabanin meeshii ay kasoo guureen waa dareemi kartiin wiilkii markaas dhashay ama gabadhii dhalatay xilligaas ama ayadaba igoo yaryar lasoo keena halkaani duruufta ay ku noolaa karaa waa dareemi kartiin
si kastaba barnaamijka qorshaha farsame ee xal u helidda barakacyaasha ayaa door muhiima ka qaadanayo xal u helidda dhibaatooyinka soo wajaha barakacyaasha ku nool degmooyinka gobolka banaadir